فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaani araxiim kulan wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa xawareysyada caawa waxaad ku maqli doontaan webiga jubba ee mara magaalada jamaame oo soo tufay wiil dhallinyaro ahaa oo shalay webiga qaaday qaar ka mid ah ehelada wiilka iyo dadka shalay xalay ilaa maanta ku sugnaa webiga oo aan waraysanay ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa maxaad ka taqaanaa abwaankii afkiisa ku taageeray dowladda federaalk iyo ciidamada shisheeye ee afka loogu soo baxay una geeriyooday xanuunkaas barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dalka maraykanka markaan eegno caleemasaarkii kadib maxay tahay tallaabooyinka uu qaaday donald trump suuragal ma tahay in trump uu la baxo ciidamadiisa jooga soomaaliya waraysi su'aalahaasi iyo kuwo kale loogu jawaabayo ayaad ku maqli doontaan barnaamijka sidoo kale waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka midowda shirkadaha diyaaradaha ee magaalada muqdisho oo sheegay inay wajahayaan xaalad adag iyo cadaadisyo uga imaanaya dowladda federaalka bulshada muqdisho oo sheegay in soomaaliya aan laga qaban karin doorashada dimuquraadiga ah iyagoo muujiyey nacabka ay u qabaan mabda'a dimuquraadiga oo ay ku dhaqmaan dadyowga aan muslimka ahayn waxaan ka marnayn barnaamijka wararkii caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka waa mar kale iyo dhuuxa wareysiyada
إسلامي فمنه ارتويت أنا
أيها السائر فاعلم سر دربك أو عرى رمي الشوك به فلتشد المئزرا ogeysiis muhiim ah ogeysiis muhiim ah warbaahinta islaamiga alfurqaan waxay idiin soo gudbinaysaa barnaamijka guutada istashhaadiinta iyo geelanka soomaaliya indhuhu kala furay maxaa dhacay buu yidhi saarmaaqan waxbaa nagu dhacay markaasuu yidhi ma gantaal baa nala ku dhufay waa ku dhamaadeen waa ku dhamaadeen waxaa idhay inkaartayda noo soo baxdaa wiilkaasna waa ku jihaadiyaa idhi maasha allah waxaa idhay khayr allah siiyo maxaa yeele sadar muuqda su'aalkadan waaba muuqataa inaanan joogi karin in nala birbiray hawacadda يا عظيما في شموخ بين آساد الشرى markaad baarto qisooyinka qaar waxaad u qaadanaysaa inaad nooshahay taariikhdii geesiyadii hore ee islaamka waxaan la kulmay hooyo uu wiilkeedu ka mid noqday raggii sannadkii laba kun iyo laba iyo labaatankii galay mid ka mid ah xarumaha xasaasiga ah ee xukuumadda xamar anoo weliba safar ku jiro oo gaari shirka ka saaran oo beyna cishaacinka marahayo ninbaa iigu hambaliyeeyey si aad ahaan ugu farxay gaalada malaya wadoone cagtila saaran adduunka lagu zuuli haa yuu walaalayn dagaalamay liiclaa'i kalimadillaahi ibtiqaa'i mardaatillaahi bal waxaan ogaannay oo dhowr jeer aan tijaabo ahaan u aragnay in walaal weliba inta uu ka cibaado badan yahay walaalihiisa qaarkood ay camaliyaadkooda u sii kala barako badan yihiin hadday tahay xagga idqaanka camaliyadda iyo khasaaraha iyo saamayntai cadowga u geysata intaba يا سعيدا فزت لما بعت والله اشترى barnaamijkan oo ka kooban shan qaybood ayaa bixi doona toddobaadkiiba hal mar oo ah habeenka sabtida ee jimcaha sii macsalaameynaya waxaana lagu soo rogaalcelinayaa subaxda sabtida saacaddu marka ay tahay sagaalka iyo barka subaxnimo أنت للدنيا كغيث ارتوت منه الثرى لبست منه الجبال ثوب حسن أنظرا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag marka hore waxaan ku bilaabaynaa barnaamijka wararkii caalamka waa kan cabdiraxmaan beder maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay muqaawamada falastiin ayaa soo saartay aalada wax basaaso ay ciidamada yuhuudu ku qariyeen khaza kor intaysan ka bixin ciidamada ammaanka ee muqaawamada falastiin ee ka howlgala marinka khaza ayaa ku guulaystay inay soo saaraan aalada wax basaaso ay ciidamada yuhuudu ku qariyeen qalabyo elektaroonig ah kor intaysan ka bixin magaalada khaza howlgalo sirdoon oo taye low hadafkaasi beegsaday ay injineerada wax iska cabintu waxay ku awoodeen inay daaha ka qaadaan qalabyo basaslima oo ku dhex jira dabkeediyaha lagu jaajaraysta taleefanada goorsii horeysay jihaaska amniga ee muqaawamada falastiin ee marinka khaza ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigeen shabakadan oy ku jiraan aalada wax basaasa taasoo laga qabtay mid ka mid ah isbitaalada khaza iyadoo ujeedku ahayd in lala socdo dhaqdhaqaaqa shacabka reer khaza si loogu diyaargarooba beegsigooda ciidamada yuhuudda ayaa markii ay ku jabeen dagaalkii ay ku soo qaadeen marinka khaza waxay dantu biday inay marinka ku aasaan naalada wax basaasa oo ay kala socdaan dhaqdhaqaaqa muqaawamada falastiin balse jihaaska amniga ee muqaawamada falastiin oo aad ula socday dhagarta yuhuudda ayaa fashiliyey iskudayadaasi allaafid dhigii diyaarad dagaal ayaa ku burburtay galbeedka waddanka iiraan iyadoo dab xoogan ka kacay xarun lagu iibiyo gaaska oo ku taala magaalada dahraan wararka ka imaanaya waddanka iiraan ayaa waxay ku waramayaan in diyaarad dagaal oo ay leeyihiin ciidamada iiraan ay ku burburtay magaalada hamadan oo ku taala galbeedka waddankaasi waxayna wararku sheegaya inuu badbaaday duuliyihii ka xiinaya diyaaradda wakaalada wararka iiraan oo soo xiganaysa mas-uuliyiin ka tirsan ciidamada cirka ee xukuumadda tahraan ayaa waxay sheegtay in duuliyaasha diyaaradda ay ka boodeen kahor intaysan dhicin waxaase soo gaaray dhaawacyo fudud ayaa lagu yidhi war ka soo baxay ciidamada cirka mandiiqada jabalin ayaana lagu soo bandhigay burburka diyaaradda wakaalada wararka iiraan maysan shaacin nooca diyaaradda dagaal ee burburtay balse taqaariirada qaar ayaa waxay sheegaya inay tahay diyaaradda loo yaqaano f or dhanka kale xarun lagu iibiyo gaaska oo ku taala magaalada array oo koo iyo toban kilomitir u jirta magaalada caasimada ee tahran ayaa waxaa ka kacay dabaadu xoogan wasaaradda naftada ee iiraan ayaana waxay sheegtay in kooxaha dabdamiskay ku guulaysteen xakamaynta dabkani waxay sidoo kale sheegtay wasaaradda in dabkan uu si weyn u saameeyey mid ka mid ah baqarada xaruntaasi ku yaala mana aysan kalaran wax khasaare nafeed ah weerar toori loo adeegsaday ayaa ka dhacay magaalada talaabiib ee bartamaha dhulka falastiin warbaahinta yuhuudda ee ku hadasha afka cibriga ayaa waxay sheegtay in weerar mindiyana uu ka dhacay magaalada talaabiib ay caasimada ka dhigteen maamulka yuhuudda iyadoona sheegtay in halkaasi ku dhaawacmeen afar ruux oo yuhuud ah booliiska saynada ayaa waxay dhankoodu sheegay inay u suura gashay inay dilaan fuliyaha weerarka xogaha qaar ayaa waxay sheegayaan in mid ka mid dadka halkaas lagu dhaawacay uu ahaa askari ka tirsan maamulka yuhuudda kaasoo horey ugu soo dhaawacmay dagaaladii xooggan ee ka dhacay qidaaca khaza warbaahinta yuhuudda ayaa waxay sidoo kale sheegtay in ninka fuliya weerarka mindiinta uu ahaa nin dhallinyaro ah oo lagu magacaabo qaadi cabdulcasiis wuxuuna ahaa muwaadin amerikan ah asal lahaana ka soo jeeda dalka morocco maalmo ka hor ayuuna dalxisaan u tagay dhulka falastiin ee gumbeysaga yuhuudda ku hojiraa saddex maalin ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale weerar mindiyana u ka dhacay magaalada talaabiib lagu dhaawacay hal ruux oo yuhuud ah ugu dambayntii militariga saanad yuhuudda ayaa howlgalla militari ka sameeyey magaalada jiniin ee dhacda daanta galbeedda ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa waxay howlgalla militari oo horle ka bilaabeen magaalada jiniin ee dhacda waqooyiga daanta galbeed ee laysto waxayna halkaasi ku dileen dad badan oo shacabrayd ah halkii ay ku dhaawaceen kuwa kale aadu fara badan howlgalladan oo soconaya maalinkii saddexaad ayaana waxay ciidamada yuhuudda nafta ku dhaafiyeen in ka badan toban ruux oo shacabrayd ah kuwaasoo ka mid ah shacabka ku dhaqan magaaladaasi halkii ay dhaawici kala duwan soo gaarsiiyeen soddon iyo shan ruux oo kale wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayaan inay magaalada iminka ka barakaceen ku dhowaad lix boqol oo ruux subaxii horee maantoo arbaca ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda xabsiga u tixaabeen tiraado badan oo shacab falastiiniyiin ah iyagoona burburin ballaaran kula dhaqaaqay guryihii ay deganaayeen dadka rayidka ciidamada maamulka maxamuud cabbaas ee iyaga ka amar qaata ayaana waxay ku amreen inay xoog ku galaan isbitaalka razaye ku yaala magaalada jiniin taliyaha guud ee ciidamada maamulka yuhuudda ayaa sheegay kahor inta uusan xilka iska casilin inay daanta galbeed ku qaadi doonaan howlgallo ballaaran howlgalladan dulmiga ah ayaana waxay ugu magacdareen derbiga birta dhanka kale waxaa jira iskor imaadyo ballaaran oo dhex maray ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda iyo guutada jiniin oo taabaxsan kooxaha muqaawamada falastiin wararka caalamka dhegaystayaal caawa wanageynta
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qeybaha hore ee barnaamijka ayaan ku tallaabsanaynaa shacabka magaalada muqdisho ayaa sheegay in soomaaliya aan laga qaban karin wax doorasho qof iyo cod ah waxay dowladda federaalka ku eedeeyeen inay horey u diiday kitaabka allah ku dhaqankiisa xasan sheekh maxamuud wuxuu mada- wuxuu madaxweyne u yahay dhallinyaro yar yara oo baahan oo adeegsado ayuu ka dhigtay madaxa dadkii soomaaliya oo waxa la lahaa oo waxa la meel keenay xasan sheekh maxamuud ma rabni dalka waxba kama jiraan wax maamulu kama jiro wax dastuuru kama jiro dastuurkii gaalada lagu mamaamulo kutubkii qur'aanka kariimka munasarka ilaahay noo soo dejiyana lagu mamaamulo cadaaladuna kama jirto ummadda baaba'aysa soomaaliya ummaddii baaba'aysay maa hadda laleha ninkii doorasho rabaahu doorasho qof yacod yowna dhihin qofkii doorasho rabaahu af labaatan ha ku xaraysto hotel labaatan hool ha ku xaraysto lacag ha siiso lacag ha siisto ee dhikaarka dalkoo la qaadanaya waxaa la yidhi waa lacag soomaaliya wax qof cod iyo qof iyo cod liyaa ka dhici karaa ma jiraan boqol sababood awgood boqol sababood boqolaal sababood awgood nin nin rabo la tashadaa ma jiro nin soomaali rab nimo rabaa ma jiro nin wax islalahaansho rabaa ma jiro dad ay wax ka dhexeeyaan ma jiraan nin kastaaba meeshuu haysta asaa u tarsha cid wax haysataana ma jirto
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
maanta waxaa webiga jubba gaar ahaan aaga jamaama laga helay wiil uu shalay qaaday waxaana goobta laga helay tegey qaar ka mid ah wariyaasha alfurqaan wariye maxamed daahir ayaana wareystay ehelka wiilka waa maxsan tahay magacaygu waa khaleey dharyarta ku nool degmada jamaame wallahi ilaahay mahaddiisa waan dadaalnay shalay ilaa xalay maanta saacaddu markii ee toban saac iyo wax la jiro iyo labaatan meydka waan helnay waan faraxsannahay waan soo dhoweynay walaalkeenna cabdi waan helnay meydkiisa waxaan hawada salaan u diraya tacsiya ah ehelkiisa iyo qaraabadiisa walaalkan oo saxabkaana ah naga geeriyooday shahiidkiisa allah ka aqbalo haddana insha allah weli dagaagaan dhex taaganahay dhammaan dadweynaha aad bay isu soo baxeen degmada jamaaman rag dumar dhammaan dagaag waa laisku imaaday markaan meedka ana shucuurteeda haddaan ka hadlay dareenkeyga aad baan u naxnay hadda laakiin waan qabownay maadaama walaalkaan as ahay shahiidka allah ka aqbalo hadda saana ay wareysanays dagaagaan dhex taaganahay hadda meedkii ayaan baabuurka sii saaraynaa hadda dhammaantan insha allah waxaan u soconnahay oo wajahannahay degmada jamaame gurigiisa ayaan geenaynaa insha allah dhammaan dadku waxaan leeyahay ay isdejiyaan waxaan wax qoran waay laakiin shalay ilaa xalay dhammaan xalay waaga ayaa noo barya degaagaan dhex taagneen haddana walaalka waan helnay waayahay xilliga la helay ka warran meeqa saac ayay ku beegnay toban saac iyo waxaan leeyahay labaatan iyo meelahaas ayay ahayd sababtoo ah raja ayaan sugeynay hadda gadiga waxaan taaganahay dagaaga waxaan taaganahay baambile ninkii yaqaano ama ninkii ka seen waxaan leeyahay dagaaga aan taaganahay waa baambile asiga kow webigii waxaas dawaalaya cusmaamoto ha dagaaga kale aan taagannahay oo baambile ah waxaan wax qoran weeyaan haddana walaalka waan helnay waaya qaley waxaa la odhan karaa soomaha reer jamaam oo idil waa isku soo baxeen shalay ilaa maanta waan idinla joognay kaalfurqaan ahaan dadku aad bay u badnaayeen saacadda saacadda ka dambaysa waa ay soo kordhayeen haa reer jamaame ninkan waa nin caan ah dhallinyaro ah bulshaduna caan buu ka yahay taas waxaan leeyahay shalay ilaa xalay rag iyo dumar dhammaan dadku waa soo quruxulan taas taas waxa oo su'aal ah ninkan waa nin la yaqaano oo habartiisa waa la yaqaanaa walaalihiisaa la yaqaanaa waa nin macrifa waa nin degmada jamaama ku dhashtay anigoo kaley ah shalay ilaa hadda ayaan dhex taaganahay degaaga taas hadda waan soo dhaweynayaa shahiidka allah ka aqbalo taasaan leeyahay waa mahadsantiin aad baad maasantahay kaas wuxuu ahaa qaley oo ka mid ah dadka ku nool magaalada jamaama ee webiga aan kula kulmay sidoo kale waxaa la kulmay dad shalay ilaa iyo saacaddan aan idin hadlayo oo toban saac lasii dhaafayo halkan joogay waxaa ka mid ah walaalkan iga hor muuqda oo cali la yidhaahdo oo shalayna ila hadlay caliow in sida ii muuqata in wiilka shalay in webiga ku dhacay waa la helay oo waan u jeeday waan arki karayey sidee lagu helay bal tafaasiil naga sii caliow maasha allah ilaahay mahaddiisaa lagu helay juhdi badan iyo juhdigayaan ku bixinnay alxaasil meeshii aan ku timinaadayna ayuu ka soo baxe saacadda sidii aan isku sheegnayn micnaha uu soo baxe alxamdulilah ilaah baa mahadle lafihii wan heesanaa marka jasaakallaahu khayr khayruljasaa waa ku salaamayaa khayr badan maxaa u soo jeedinaysaa marka dadka ku nool jamaama gaar ahaan dhallinyarada oo xillidan oo kale webiga aad ugu badan shalayna fariin waa dirtay haddana way u jeedaan oo dhalinyaro badan oo iga hor muuqda way arkayaan wiilka shalay geeriyooday maxaad u soo jeedinaysaa aniga hadda waxaan u soo jeedinayaa ilmaha yaryar oo ku nool dooxada jubbada hoose oo webiyada ku yaalo waa inay ka foga jugnaadaan hooyooyinka iyo aabbooyinka inay la socdaan macalinkana in lagula kaashto cunuga saacadihii uu fursad leeyahay sida khamiistii iyo jumcadii inuu kala xisaabtamo waayahay dadka ayaana weli ku dhex jiraa waxaa iga hor muuqda xasan nuur oo saacadii lasoo dhaafay maanta halkan joogay xasanow tafaasiil naga sii bal maanta ka waran wiilka la helay meedkiisa iyo halkan waxaan u joognay bismillaahi horta waxa waaye annaga waxaan nahay dad muslimiin ah siiba haddeen degmada jamaame waxay caan ku tahay isku gaadgaadida dhinaca guurka iyo geerida waxaad arkaysaa maanta shalay ilaa xalay ilaa maanta lama nasan magaalada marba meel loo cararo cid meel u cararto alxamdulilah maanta toban saac iyo labaatan ilaayo meedkii soo sahlay marka waxaan leenahay midda koowaad waxaa waaye asaga samir iimaan allah naga siiyo asagana jannada firdowsad allah ka waraabiyo Jama. Shishir sizagulo. Gero nechiros da falamomto. Himsunos sinramomto. Sachen rawanusu. Simbira mamazi. Ya kwa tendere vino. Fantashur filard.
خالد khaalid wiilka geeriyooda ka war ma taqaanay ها صاحبكي صاحبتي خالد si gaar ah carruurta webigu waad ku badantihiin xillidan oo kale saaxiibkiin waad aragteen shaluu ku geeriyooda maantaa la helay maxaad u soo jeedinaysaa dhallinyarada in adoo kale ah maxaa ku leedahay بالنظر انا عملي هذه وي مرضى ما ايماني هيلي محمود احمد haye waxaan joogaa degmada jamaamo Haye.
jubbada hoose joogaa haye haye baambila wiil oo shalay oo saaxiibkana webiga ku dhacay Haye.
hadda sagaal saaca Haye.
helnay meedkiisa ilaahay lafiisa ilaahay waana turse haye jannada fardoos ilaahay Haye.
geeyo saasan dhalan u ducin lehen maxaa u soo jeedinaysaa carruurta carruurta waxaan dhahalay webiyaha laisku imaanan dambo tusal qaada hadda oo cabdi halo tusa- halo tusal qaad fariinta u dir lahay waxaan dhahay webiyaha laiska dhaafo waalidiintii amra ka qaata xaafadda laiska joogo masaajidka iyo xaafadda iyo dugsiga madarasiska la la aado waayahay in guriga ayaan joognaa ee wiilka yaraa cabdifaruurow dadka deegaanka ayaan waraysan doonaa insha allah waxaa naga hor muuqda mid ka mid ah dadka halkan yimid magaca aw cabdiraxmaan ayaa lidhahaa halkan waxaa ka jiro wiil ayaa wabigi ku shiiday meedkiis hadda ayaa lasoo helay shalay dhan waa ilaa ilaa xal ilaa maanta dhanaa la doonay ilaahay hadda noo sahlay hadda ayaan soo helnay maasha allah waa keenaa maamulka waxaan leenahay waa maamulka jiro waaye waxaan rabnaa inay wabi da- wiilasha nooga ilaaliyaan ay ka qabtaan xaraaso mas-uul ayaa ka saaran amniga waxaan aaltadaarmaynaa in aad iyo aad ninkii loo soo arko inay xiraan taas ayaan leenahay waxaan nahay waalidiin ilma ayaan dhalnay wabiga aadaan waxaan ayaan u baahannahay in wiilashaas la xafido maalin walba iyo habeen kasto inayna xafidaan wabigaas xaraas laah ay tagaan maxaa yeelay khatarta ayaa badan ilmihii war maqlaayaan waxaan maamulka aad iyo aad ugu boorinaynaa in wabi xoog ay saaraan ninkii luu soo arko in la xiraan jecelnahay maasha allah alxamdu lilah ladii hadaana ma kunaa lilnahtadii loona hadaana lah ilaahba mahad iska leh wadadan waa loo socdaa waxaana arkaysa waa deegaankii reer jamaamo oo tiiraanyo iyo murugo inta la imaadeen walaalkooda wiilkooda meeshan ku geeriyoo shalay biyaha ku dhaca hadda laga soo saaray insha allah waxaan leenahay asagana qabrigiisa allah waasiciyo cid uu ka tagana sabr iyo ma allah ka siiyo walaalihii soo tagana ilaahana ajra aga hayso cunuga aad adeegiisa ugu maqantaa ama hun gurigiisa aad raadinaysid adigu ma waardiin kartid insha allah ayagana waxaan leenahay inay dadaalaan oo xaraase ay ka qabtaan oo ku arkaan oo meesha kusoo xiraan cid agaadoo imaanaysa ma jirto iyaga maamulkii ah ilaahana u wala saarta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacii waa macalin caasim oo jooga degmada jamam Een, waxaan leeyahay muslimiinta dhammaan waxaan ugu digayaa khaasatan ee, dadka wowiga ka ag dhow iyo jamaame oo hadda cunuga oo walaalkeena ama waxaan leenahay reer jamaam inay macnaha wowi ay ka taxdiir badan inay ka qabaan waxaa kaloo u sheegaynaa walaayadan ayadana inay xoog ay ka qaadato oo in badan waardiye badan adag inay saarto waan dhowaa anigoo ah haashim bakar cabdi ninka geeriyood macnaha saaxiib dhabtaan ehnay Ee, waxaan leenahay dadka laga karlaaysan webiga inay iska dhaafaan ilaahay ka baqaan oo waxbarashadooda ay ku mashquulaan saasaan leenahay maxaa ku taqaanay saaxiibka in badanna isla soo baashaalnay waqtiaan isla soo qaadanay laakiin hadda wuu ifogyahay goorma kugu war dambaysay markaad waxay ugu dambeysay maalintii sidaas uu baxay webiga nabix beeraa ku wadaa wuu yidhi. Ah, markaas wuu dhahay markaas ay ugu dambeysay xasan xuseen xasan ani xiligaas ku dhacay goor goortaas walaal war kama hayne laakiin soo bixitaankiisa ayaan war aan ka hay alxamdulilah xili ay ku beegan tahay sagaal saac iyo barkii ah, alxamdulilah soo soo fooce xiligaas id ballaankan usoo bixin alxamdu dadkeed oo marada geb aan ku siiyey marada ku daboolan ka mid ahay maxaa kaaga muuqda maasha allah wax barar weyn kama muuqanin alxamdulilah haddana aastaynkiisa ayaan ku guda jirnaa cabdi cali aana kulmay oo shalna aan waraystay cabdiyow in tafaasiil naga sii bal maanta in wiilkan waa la helay ilaah subxana tacaala ku mahadsan shal iyo maanta maxaa farka ku dhexaysa horta inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun wax qoto walba wax walba ay qoran yihiin walaalka ilaahi subxaana watacaala shahaadiis allah ka aqbalo aamiin een walaalka maanta waa la helay toban saac iyo eh, afartan meelaas may ahayd ma ogi ayaa la helay alxamdulilah ilahan ku mahadinana ku shukrinaynaa nal iyo geero kuma hayninbo maanta ilaah subxaana watacaala noo soo geliyey aan helnay alxamdulilah wax kale aan leenahay ma jiro wallahi in badan ayaa lagu caawiyey alxamdulilah aan leeyahay walaalahayda rajamaam ah si aad bay i caawiyeen alxamdulilah ana oo sabray oo ka sabray oo ilmihii dabaala ay noogeen aan dhahanay ilaahay meesha ilaahay ka soo bixiye iska soo bixi doonaa anoo samray uu soo baxay alxamdulilah markaan arkayna waa ilaahi subxaana watacaala u mahad celiyey gabagabadii maxaa soo jeedinaysaa Da- ileen waad dareemi kartaa wixii dhacay mogtahay waxaana way soo noqnoqdeen oo dhowr jeer waxaa la ii sheegay in webiga caruur uu qaaday maxaa soo jeedinaysaa taliyo tusaale maamulka waxaan leeyahay ha ka celiyaan webiga cayaalka soo gelayo ha ka celiyaan wax kale aan leeyahay kale male insha allahu tacaala xoog badan ha la saaro ilmaha caruurta walaaldiinta oo dhaleen insha allahu tacaala ilmahooda ka adkaadaan maanta ana sidii oo welwel u gale ayaa welwel u geli doontiin waxaan leeyahay ilmaha laga celiyo insha allahu tacaala
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
dhegaystayaal markaan kusoo dhawaado xubinta faa'iidada caafimaadka iyo doctor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد آه، بروتينس آه، مادة بروتين كأه وحي كمي تهاي إن آه، مادوين كنفقوين كجرا أن سوق قاضني لحظة هاي أي كمي تهاي وحن سوق قاضني فيتامينس كي نوعي ذو ذكر دو أن سو شرحني يو مينرالز كي أما معدنتي آه، xalaqadeen caawa waxaan ku qaadanaynaa proteins ee maadada proteinka la yirahdo nafaqada ka mid ah ee ku jirta nafaqooyinka aan kasoo sheekeynaynay ee proteins waxay ka mid tahay nafaqooyinka waaweyn aan soo sheegnay ee si guud waxaan sheegnay nafaqooyinka inay u kala baxaan laba qeybood macronutrients iyo micronutrients macronutrients waxay ahayd nafaqooyinka jirka waaweyn uu u baahan yahay inta badan uu isticmaalo sida carbohydrateska proteinska iyo fatska Me- me- ee, micronutrientskana waxay ahaayeen eh, vitaminska noocyadooda kala duwan iyo mineralska ayay ahaayeen Eh, xalaqadan marka caawa waxaan ku qaadanaynaa proteins waxaa noo dhinaan doona carbohydrate iyo fats iyo nafaqooyinkii kale oo tirada badan Eh, proteinka marka eh, maadadan la yiraahdo eh, waxay mataqaanaa eh, yacni ay ka kooban tahay elementsyo oo carbon iyo hydrogen oxygen oo isku jira iyo nitrogen ay ka kooban tahay Eh, waa keliya nutrientiska ama nafaqada keliya ka kooban maadada nitrogenka la yiraahdo Eh, taas oo mas-uul ka ah eh, koritaanka jirka bani aadamka qeyb weyn ka qaadato Eh, waxay ka samaysan tahay amino acids wax la yiraahdo oo isku tagay eh, tiro badan Eh, brotiinka eh, waxay ku biirtaa amino acidska number ahaan En, xilli oo lala xiriirinayo form oo chain oo kale si oo silsilad oo kale iyadoo loola xiriirinayo Eh, tiro dheer oo xarig ah oo qaab silsilad ay u xirmaan waxa loo yaqaano chain oo kale peptide links to form chain waxa loo yaqaano Eh, proteinka marka wuxuu u kala baxaa nooc dhowr nooc oo kale ah Eh, classificationkiisa inta qeybood oo u kala baxo Eh, animal protein proteinka laga helo xayawaanaadka iyo kan laga helo qudaarta labadaas nooc u kala baxaa Eh, labadaas nooca insha allahu taala faahfaahin doonaa Eh, ilaha marka brotiinka aan ka heli karno marka la yiraahdo brotiinka labadiisa nooc eh, nooc waxaan ka helnaa xayawaanaadka noocna waxaan ka helnaa eh, xagga qudaarta nooca xayawaanka aan ka helayn waxaa ka mid ah eh, hilibka ayaa ka mid ah Eh, hadduu yahay malaay hadduu yahay hilibka xoolaha Eh, caanaha ayaa laga helaa brotiinka waxaa kaloo laga helaa ukunta eh, hilibka eh, mataqaanaa lo-da iyo caanaha la qamiiriyey ama garoorta laga dhigay intaba waa laga helaa brotiinka yacni markii la yidhaahdo brotiinka ee xagga xoolaha ka yimaada hilibkaas iyo caanaha malaayga ukunta iyo mataqaana caanaha la qamiiriyey intaasaa laga helaa marka la yidhaahdo na- brotiinka ka yimaada xagga qudaarta waxaa laga helaa eh, digirta eh, iyo dalaga dhammaantiisa qayb kasta oo ka- ama masagadii ama galleyda ama mataqaanaa en- en, yacni qamaddigii noocyadoo kala duwan dhammaan ayaa laga helaa Eh, xilliyadii hore ee lasoo dhaafay en, cuntooyinka ee dadka ay cuni jireen inta badan en, ilaha ay ka heli jireen yacni waxay ahaan jirtay xagga geedaha keliya ama xagga qudaarta Eh, laakiin eh, sourcekan oo mataqaanaa xagga eh, hadda la sheegayo yacni waa ka taya badan yihiin kan vegetables-ka macnaha sababtoo ah eh, waxay ka kooban yihiin less fat yacni dufan yar ayay ka kooban yihiin kan xoolaha laga helo xilliyadii hore xoolaha unbaa inta badan eh, yacni yaa laga heli jiray brotiinka kaas unbay dadka isticmaali jireen xiliyadan dambe marka eh, waxaa maaragtay dadka ay isticmaalayaan kan laga helo xagga qudaarta asaana dufan ahaan iyo brotiin ahaan ka yar kan kaloo laga helo xoolaha waxay ka kooban yihiin en, fats yar dufan yar ayay ka kooban yihiin waxay sidoo kale leeyihiin kuwa khudaarta laga helo een, fiber badan caloosha wax socodsiiya badan ay leeyihiin ee, waana ka raqiisan yihiin xagga dhaqaale ahaan Een, aad iyo aad ay u raqiisan yihiin shaqooyinka marka brotiinka ee, uu qabto jirka uu qabto waxaa ka mid ah inuu koriyo dhammaan ee, unugyada jirka maqaarka iyo lafaha qaybaha kala duwan inuu bedelo een, maqaarka dhintay ee, sida nabraha gaaray iyo mataqaana wixii la mid ah Ee, sidoo kale inuu soo saaro hormoonada qaybahooda kala duwan hadday ahaan lahayd kuwa difaaca jirka ka qaabisan iyo kuwa kaloo u baahan jirka inay mataqaana caafimaadkiisa ilaaliyaan Ee, sidoo kale wuxuu- waxay soo saaraan brotiinka een, ah, kuleelka iyo mataqaana enerjiga waxyaalaha loo isticmaalo ayay soo saaraan Een, ah, waxay sidoo kale ka kooban yihiin een, ah, ee, ugu badnaan labaatan amino acids waxa la yidhaahdo ayay ka kooban yihiin Een, ah, kuwaasoo laba nooc ah kuwa oo essential loo yaqaano kuwa muhiim ah iyo kuwa non essential iyo kuwa aan muhiim ahayn Een, ah, maadadan brotiinka marka ee, waxay faa'iido badan iloo leedahay ee, isticmaalka jirka bani aadamka sababtoo ah koritaankii iyo waxaan soo sheegnay wax badan inay markaasi ay gasho ee, qaybo muhiimna ay leedahay qaybo mataqaana aan muhiimna ay leedahay Ee, insha allahu tacaala marka waxaan rajaynaa in laga faa'iidi doono aad iyo aad aa u mahadsantihi لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
hagaag caleemasaarkiisa kadib maxay tahay tallaabooyinka uu qaaday donald trump suuragal ma tahay in trump uu la baxo ciidamadiisa ka jooga soomaaliya waraysi su'aalahaas iyo kuwo kale uu kaga jawaabayo cabdulaahi cali cadceed oo ku sugan dalka maraykanka waxaana waraystay maxamed daahir cali sow
waa ku salaam maxamed walaal marka koowaad horta inta aan madaxweynaha caleemasaarkiisa la saarin habeenkii ka horreeyey ayuu maaragtay caleemasaar isaga eh, lagu soo dhoweynayo kooxdiisa iyo dadka isaga taageersan ayaa la qabtay oo ilaa saddex saac socday oo muusig iyo heese iyo soo dhoweyn iyo waddanka wuxuu qaban lahaa iyo intaasoo qof isugu yimaadeen marka horta caleemasaarkaasaa ka horreeyey kan yarka ah laakiin eh, waa jiraa midka dadka tirada badnaa ay iskugu yimaadeen oo barafka uu ka dhex galay iyo qabowga laakiin waxaa la odhan karaa eh, in sidii loogu talagalay aysan u dhicin muhiimaddu aysan isu imaanshaha ajendaha uu ninkaa qaban doono iyo howlaha uu fulin doono ay ahayd waya cabdulaahi n caleema saarka kadib maxay tahay tillaabooyinka uu qaaday donald trump waa tallaabooyin horta waxaa ka soo dhex galay afartii sano oo hore uu xukumay ayuu wuxuu damcay tallaabooyinka iyo tallaabooyinka kale oo la mida inuu qaado marka afartii sano hore wuxuu sugayey qolyahan oo majlisu shura oo aqalka sare ayuu wax ka sugayey laakiin hadda waxaad u malaysaa inuusan kuwaas waxba ka sugeyn nimankaasna qaabkay u shaqeeyaan ma aha qaab markiiba inta wixii la suubiyo eh, horey ka shaqo geli kara ma aha waa qaab waraaqa iyo isdabamar badan iyo dad badan oo lasoo maray iyo intaasay qaadataa marka waxaa laga yaabaa burgo-aan ay soo jeediyaan bishan inuu dhammaado laba sana kabacdi marka horey ayuu ka galay isaga wuxuu isticmaalay eh, digreeto madaxweyne ama awood madaxweyne uu leeyahay sharci uu siinayo ayuu isticmaalay wuuna ku howlgalay isla markiiba waxyaalaha ugu horreeya uu ku bilaaban waxay ahayd dadka maaragtay muhaajiriinta ah oo soogalootiga ah oo qaxootiga ah inuu xuduudihii ka xiro una adeegsaday ciidamada militariga ah oo weli wax hore aan u dhaceen marka digreetooyinkan aad bay u shaqayn doonaan sida muuqata ma garata cabdulaahi donald trump dhanka kale waxa uu dhaqaalihii ka jaray hay-adda sheegata caafimaadka adduunka ee w h o qaramada midoobeyna ka tirsan waxaa hadda la leeyahay dalalka iyo ururada maraykanka dhaqaalaha ka heli jiray ayaa wadnaha farta ku haya ka waran arrinkaasi ninkani horta waxyaalaha lagu yaqaano nin eh, waxa uu hadalladiisa maaragtay cadcad ee ka soo horjeeda eh, danaha maraykanka marka wuxuu ku maaragtay eh, kambeyn garayn jiray ama ku ololeyn jiray marka uu ahaa eh, musharaxa intaas intaan la gaarin buu hor dad badan ka sii naxsanaayeen hadda doorashooyinka iska dhaafay marka wuxuu aaminsan yahay waxa la yidhaahdo maraykanka ayaa maaragtay xaqa ugu horeeya leh america first waxaanay dhahaan marka wuu ka jiray hay-adaas hay-ado badanna waa ka jirayaa sida maaragtay qolyaha idis u ololeeyo kale dalalka badan oo yurub iyo u badanna intii uusan doorashada gelinna way kasii naxsanaayeen oo waxay ku ducaysan jireen ama ay jeclaayeen in uusan soo bixin ninkaas sababtoo ah eh, waxyaalihii aan soo sheegnay oo miran oo kaleeta ayay kaga baqayaan soo galootiga haddaan ku laabto sidee u saameyn kartaa dadka soomaaliyeed ee maraykanka ku nool wallaahi dadka soomaaliyeed eh, aad bay u saameyn kartaa dad badan oo waxaa jira aan sharciyo haysan waxaa kale oo muhiim ah intaan dadkaas la gaarin walwalka iyo dhibaatada haysa xataa kuwii hore u joogay ayuu ninkan wuxuu yidhi wixii ay dhaleen xataa kuwaas naftirkooda way saameyn kartaa qof tusaale ahaan waxaa jira eh, soo galay derbi ka soo booday sharci aan qaadan marka ama naag buu guursanaya ama nin bay guursanaysaa ilmahay meesha ku dhalayaan waagi hore waxay ahaan jiray ilmahaasi hadduu maraykanka ku dhasho inuu waxaa citizenship la yidhaahda ama xaq u lahaa inuu yahay nin muwaadina marka wuxuu yidhi kuwaas kuwii ay dhaleen ama soomaaliya ahaatee ama suudaan ahaatee ama cid kale ahaatee oo sharciga maraykanka oo qaanuunka siinaya inay u nool yihiin xaq inay meesha maarata sharci ka yeelaan kuwaasaan ka daba imaanaya buu yidhi marka soomaalida qaar badan waa carareen kanaday galeen kuwa badan steydiyo waxaa jira ama gobollo waxaa jira wax la dhoo maaragtay magangelyo dadka siiyo oo aan loo geli karin meelahaasi aadeen walow asagu uu hadda soo saaray ciidamo xoog leh uu yidhi gobolkii maqli waaya amarkii dhaqaalahan ka jarayaa marka ninkani waxaa weeye soomaalida iyo cid kaleba aad bay ugu walwalsan yihiin dadkan uu leeyahay waan soo masaafurinayaa ee malaayiinta ah wadamo badanna ka socda horta haddii la isweydiiye cabdulaahi n colays miyay ku hayaan maraykanka mise isaga ayaa ka faa'iida wallaahi ninkan horta waa nin mayl adag oo trump aanu ka hadlaynay wuxuu u arkaa in maarata dadkani dad eh, ka hooseeya dadka kale ay- qofka marka uu yimaado maraykanka tusaale ahaan faa'iido weyn bay ku qabaan shaqa intuusan u shaqayn ka hor hoy buu qofku u baahan yahay hoy in maraykana iskale jaakado iyo dhar la xirto dhulkan qaboobaa ka dhaca ayuu u baahan yahay cunuu u baahan yahay taleefon buu soo marka si kale ayay xisbiyada kale u fikiraan oo in qofkii asaga laga faa'iido meeshii xooggiisii laga faa'iido ta kale inuu noqdo qof wax gato oo macmiil maal dhaaf soomaaliga mase eh, qof oo dadka wax soo geliya dhaqaale soo geliyo marka qofka ama wax haysta ama yuusa haysan ama dowladda ha siiso ama dad kaloo ehelkiisa ha siiyaane maalinka koowaad uu maraykanka xagaha soo dhigo ilaa lacag shan kun oo doolar baa lagu qarash garaynayaa meeshuu seexan lahaa dharkuu xiran lahaa eh, gaariguu wadan lahaa markaasaa laga faa'iidaya waa shaqooyinka waa qabtaan oo aysan qaban sida maarata beerahay falaan nimankan mexicaanka oo kale dadkan eh, hadda kenyaatiga iyo ugandheska oo kale waxay u badan yihiin waxay hayaan markay duqoobaan nimankan way dadka duqooshinka oo kale meelaha lagu hayaa soomaalida uma badna mana jeclo laakiin kuwan xaarkay ka dhaqaan waa gedgediyaan odayaashaasaa jira qashinkay qa- wax adigu aysan qaban oo ilaahay abuuray malaha rag brofesorra ahaa ama dhakhaatiir ahaa ama xagga mansab ku lahaa ayaa laga yaabaa halkan markay yimaadaan danta iyo duruufta inta bato in ay shaqooyin kuwan kale ay ka faanaan ay qabtaan marka faa'iido aad iyo aad u ballaaran bay ku qabaan siyaasadiisa ku aadan qowmuluudka ayuu donald trump soo hadal qaaday aadna waa loo hadalhayaa caalamka sidee buu qolyahaasi ku wajihi karaa ne horta arrintaas annagu waa soo dhoweynaynaa kow ka islaam ahaan iyo ka binaadan ahaanba waa soo dhoweynaynaa waa arrin dhibaatadeeda wadato muddooyinkii u dambeeyey oo ninkii jiloweyga ahay oo madowga ahay oo sawaaxiliga ah muxuu ahaa la oran jiray tana- eh, laga soo bilaabo obama ayaa horta dhibaatada waday Eh, nimankan waa la soo nacay dad badan baa soo nacay waxyaalaha heerka ay marayeenna waxay ahayd hadda iskuulaadka waxay bilaabeen cunuga oo shan jir ah in iyo nin baad noqonaysaa mise naag horta heerkaasi marayeen marka uusan waalidkuna wax ka qaban karin cunugiisii oo saaka baxay oo wiil ah ama gabar ah ayaa tegi jiray iskuulka macallinka ama ardayga kaloo arkayaa wuu imaanaya wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan noqdo gabar inaan noqdo oo naag noqdo Eh, ama waxay imaanaysaa ayadoo odhanaysa wiil baa noqonayaa waxaa kale oo jira waxa la yidhahda plastic surgery oo qofka qalitaan baa lagu subinayaa isagoo nin ahaa ama naag ahaabaa waxaa laga dhigayaa nin ama naag kale waxa laga acoodo bilista weeye marka eh, waa niman aad ugu xoog badan laakiin ninkan ay ishayaan nin nax ma aha waana nin lagu yaqaano waxa uu ballan qaaday inuu ku dhabeeyo marka walwal badan bay ku haysaa dhinaca kalena dad badan baa kasoo horjeedo oo waad garan kartaa hadda ninkaas sidii loo doortay doorashadiisu ma ahayn doorasho iska caadiya ma ahayn waagi hore waxay dhihi jireen waxaa jira wax la dhaho eh, doorasho ama choice sidaa darteed wixii waa laga soo gudbay waxay bilaabeen in adiga dusha lagaa saaro oo aad baa lagu dhaho maaragtay waxaan waa inaad qasab iyo qasab ku aqbashaa marka aad iyo aad bay u welwelayaan Eh, welwel iyo dhibaato badan bay ku haysaa laakiin sida muuqata wax ay ka qaban karaan ma jirto waa taaraxisa ninkan waana wadaya hawshiisa waayahay cabdulaahi dhanka kale cabsi iyo walwal dhaqaale baa laga muujinayaa garbaha trump ag jooga ee ku siyaasadda ah ee dowladdiisa ku jira oo ay ka soo dhex muuqdeen rag maalqabeenno ah ka waran hadalhaynta arrinkaasi ka dhalatay iyo waxa ay ka bedeli karto dhaqaalaha maraykanka oo horta ninka la yidhaahdo donald trump waa isagu naftirkiisa waa nin markiisi hore wuxuu ahaa eh, ganacsade weyn buu ahaa intuusan siyaasadda kusoo biirin milyaneerada ama bilyaneerada ragga la yidhaahdo ku jira marka waxaad u malaysaa inuu raggiisii raadsaday laba arrimood buu yeelan kartaa arrintaas Eh, sharci ahaan lacagta qofka uu leeyahay maarata inuu kambeynka iyo ololaha ku taageero waa laga yaaba laakiin dowladda arrimaheeda intooda badan soo geli karaan nimankan dimuqraadiga la yidhaahdo waxay ahaayeen niman canshuur badan ayay saaraan maarata kambaniyada ama eh, shirkadaha ka shaqeeya waddanka marka saasay dartooda uga carareen markaa maqlaysid eh, telefonkan iphoneka oo kale waxaa lagu suubiyaa china ama waxaa lagu suubiyaa eh, baabuurta eh, qalabka iyo maarata spare parts waxaa lagu suubiyaa mexico oo kale waxay way carareen canshuurtaas la saaray ka carareen wadamada kale canshuurtooda ka yaranaysa hadhow bay soo dhoofinayaan maraykanka usoo waaridayaan alaabta marka waxay abuuri karaan faa'iido badan bay abuuri karaan oo dadka caadiga ay shaqooyin u abuuri karaan si canshuur dhimid camal ayuu siinaya marka waxaad u malaysaa markii laisku soo duuduubo dalka maraykanka inuu usoo dhoranayo niman tujaara oo fikirkii hore oo waddanka uu ku shaqayn jiray ka adag ku socda waxaana saameyn ku yeelanaysaa dalalka dibadaha oo kaleeto waxaad u malaysaa in odaga ay lacag badanna siiyeen ninkan hadda elon musk la yidhahdo oo kale one billion ayuu ku deeqay odagu marka hore dhaqaalihiisa waa sii liitay lacago badan iyo waa la suudgareeyey ama waa la dacweeyey haddaan af soomaali ka dhigno waxyaalahaasoo dhan markii la eego waddanka maraykanka siyaasaddiisa way sii fogaanaysaa xagjirnimadeena usii fogaanaysaa waxaana ka dhigay meesha uu gaaray oo la gaarsiiyey dadkan meesha hadda degan ama jooga sida xayawaankii kale loola dhaqmay heer ay marayaan in ilmahooda inta loo yimaado la yidhaahdo cunugaagii maanta waa wuxuu noqday isagoo wiil ahaa gabar buu noqday dee sidaa la soco soomaali badanna meeshan waa ku luntay culturally dhaqan ahaan iyo waxay ahayd dadadnimada waa lagu lumo walaal ma garta wax hadda aan soomaalida laga heli ma jirta acuudu billahi min shaytaan. marka gaaja laga soo cararaya laakiin waa wax ka weyn oo dadkii ka naxiyey oo ummadda islaamka ahayd oo soomaaliga ahayd oo afkaa ku hadlayey oo dadkaas noqday baad arkaysaa qowmuluudka aad iyo aad baa maarata looga naxaamo garta walaal siyaasadda dibadda maraykanka een waxaa la leeyahay cabdulaahi oo isbedelo waaweyn baa ku imaanaya dowladda federaalka iyo dowlado kale oo maraykanka ku tiirsan baa ka walaacsan dib u soo laabashada donald trump qolyahaasi si guud walaaca haysta maxaa nooga tilmaami kartaa horta trump waxaa lagu tilmaamaa nin eh, aan nin dagaal ma ah markii loo eegay madaxweynayaashii maraykanka soo maray Eh, wuxuu jecel yahay in uu kala baxo eh, maaragtay afaaraha amase dadka yoga kaleta howlahooda inuu faraha kala baxaa lagu yaqaanaa Eh, wadamadan hadda ukraine iyo rushka oo kale eh, waxaa laga yaabaa in uu ninkan hadda zelenski la yidhaahdo oo oo ukraine inuu maaragtay dhaqaalaha ka jaray u badan tahay in uu dhulkii maraykan rushka u qabsaday u saxiixaa laga yaabaa uu dhaho adigana meeshaada joog marka waxyaalaha lagu yaqaano waxyaalahaasa ka mid a laakiin soomaaliya ayada naftirkeeda qiimo badan uguma fadhido wuxuu laga yaabaa inuu ciidamada kala soo baxay sidii waagi horeeto haddii uu ka soo baxo dee baregantaalkii baa dhammaanaya ama caawimaadii baa dhammaanaysa wuu kala soo baxayaa maraykanka soomaaliya sida loo maleynayo laakiin lama hubo haddana ajendihiisa kumuu soo darin sacuudiga oo uu ka hadlay daraad wuxuu yidhi sacuudiga afar boqol oo bilyan ayay na siiyeen waagii dhoweed markaan anigu ka tegana waa ninka keliya ama madaxweynaha keliya oo wuxuu ku faaray lacagta ka qaaday wuxuu yidhi dalkii aan inaan difaacna rabno waa inuu lacagta asaga la baxaa buu yidhi haddii ay rabaan inaan difaacno waa inaan lacagta la baxnaa waxyaalaha kale uu ololeynaya waxaa ka mid a in nimankan xootiyiinta ah oo fadhiya yaman in uu weeraro oo taxaaluf u helo ayuu isku dayaa oo ku qanciya nimankan maaragtay eh, hadda ka dagaalamaya bariga dhexe yuhuudda oo kale marka waxyaalo badan oo hadda asaga ka wararsanna waa jiraan waxyaalaha uu ku fiican yahay waxaa ka mid ah inuu ciidamada kala soo baxo soo ku tarsano dhaho eh, waxaa tiina eh, dad idinka isu tashada ama hala idin dilo ama hala idin daayo ugu dambayntii cabdulaahi maxaa trump laga filan karaa muddaxileedkiisa trump afartii sano hore wax badan baa la filin karay inuu maaragtay la dhibay oo ajendooyinkii amase qorshooyinkii uu lahaa laga hor yimid hadda waxaa la filan karaa inuu ku socdo ku taraaraxo sababtoo labada qolo oo aqalka hoose iyo aqalka sare oo isagaa u badan sidaa darteed wixii uu soo jeediyo horta gudaha waa soconayaan dibaddana waxba lagama oran karo waxaa la filayaa hadalladiisii cadcadaa iyo ballanqaadkiisii uu u sheegay dadka isaga taageersanaa iyo mabdi uu aaminsanaa afartaa sano inay soo socdo ay shaqayso waxaa la filayaa inuu dad labaiyo toban milyan oo qaxootiya uu meesha ka saaro waxaa la filayaa eh, dagaaladii tirada badnaayo ninkii hadda meesha ka tegay waxoogaa inuu maskaxda looga jiray loo malaynayo uu galay inuu soo yareen doono waxaan kaloo kaa iloobay waxay yaqaanaan madaxweyne kasta madaxweynihii hore wixii uu subiyey inuu bedelo marka filitaanka ugu weyn wax walba oo kaa uu subiyey ama khaniisiin ha ahaato ama dad nooc kale ah oo meeshan jooga aado ama arrimaha dibadda aad waxaas oo dhan markii laisku soo duuduubo waa bedelmayaan waa cusub iyo weji cusub baa la gelinayaa trumpna waa ka dhabeynaya wixii uu ku dhaqaaqay sidii aynu ku naqaanay aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa siyaasiga cabdulaahi cali cadceed oo ku sugan dalka maraykanka una waramayay warbaahinta alfurqaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
midooda shirkadaha diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa sheegay inay wajahayaan xaalado adag waa kuwan qaar ka mid ah oo ka warramaya xaaladahaasi Eh, diyaaradaha aada nairobi waxaa lagu soo rogay shan iyo toban doolar oo aan awoodooda ahayn oo lagu magacaabay horumarinta garoonka eh, aviationka iyadoo taas lala daala dhacayo ayaa haddana waxaa la keenay mar kale lacag la yidhi eh, embarkation fee iyo maaragtay eh, m t o-ga diyaaradda lagu kordhiyey oo aan iyaduna aan sharciyad haysan ayaa haddana la yidhi waa la kordhiyey lacagtaas waxaan uga cabannay wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyadda waxay noo sheegtay sida aad ogtihiinna lacagi ama waa service ama waa canshuur wasaaraddu waxay noo sheegtay inaysan jirin wax canshuura oo labadii sano la kordhiyey miisaaniyaddiina la gudbiyey oo mar dhow la ansixiyey lacagtii aan miisaaniyadda ku jirinna oo aan wasaaradda ka imaanna inaysan ahayn lacagtii saxda ahayd oo maaliyadda sharcigeeda aan waafaqsanayn arrintan markii aan ka doodnay oo aan niri duruuf ahaanna ma qabo karta dadka sharci ahaanna ma waafaqsano sharcigii waxaa nagu bilaabatay cagajugleyn shirkaddii aan bixin lacagtaas in lagala noqonayo ruqsadda Eh, arrintaasi waxay nooga timid hay-adda duulista markii aan weydiino daaraktarka lacagtaas cidda rabta iyo cidda sababaysa inay timaadana wuxuu yidhaahdaa wasiiradday ka timid arrintaas Eh, intaas waxaa sii dheer eh, maareeyaha markii ay arrinta cuslaatay oo lacagtaa inaan la bixin karin arrintu ay soo gaartay wuxuu yidhi diyaaradahan awalba qaybo badan oo ka mid ah waxay ku joogeen dalka sharci darro arrintaasna waxay ku tahay hay-adda ceeb iyo foolxumay ku tah diyaaraddu markii ay imaanaysayna sharci bay ahayd haddana sharci ma ahan arrintaasina waa arrin aan u wanaagsanayn aviationka Eh, arrintaas markii aan iyadana ka doodnay waxaa la garoondhidgareeyey diyaaradihii qayb ka mid ah qaybihii kale oo internationalka ka imaanaya nairobina nairobia lagu celiyo waxaa la yidhi haddii aadnan lacagtaas aadnan aqbalin ma soo duuli kartaan caqabadaha noocaasa oo aan cabashooyin badan ka gudbinay iyo kuwo kale oo aanan halkan ku soo koobi karin ayaa waxay sababeen in aanan shaqadan aanan wadi karin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay abwaan cabdulaahi geedanaar oo ku dhintay muqdisho muddo sannado ahna wuxuu ka hoos noolaa maamulka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe halkaas oo uu si xorriyad ah danihiisa ugu fushan jiray balse dagaalkii uu xasan sheekh ku dhawaaqay ayuu wax ka galay wuxuuna bilaabay inuu saxaabada la mid dhigo rag isbaaro u taalo xanuun gooska iyo afka ayuu u dhintay haddaba nabadoonka beesha warsangeli abgaal nabadoon cabdulaahi cali caraay ayaan weydiinay wax uu kala socdo nabadoon cabdulaahi cali caraay waxaad ka warantaa in abwaanka ku dhintay magaalada muqdisho cabdulle geedanaar in taariikhdiisa iyo dhimashadiisaba
بسم الله الحمد لله ونشهد على امر الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وسلم horta abwaanku nin wuxuu ahaa jira horta xilligii hore wuxuu horta ku dhashay oo ku barbaaray meel la yidhaahdo guulane ilaa mataqaanaa dhulkaas soona cali guyuud dhulkaasuu joogi jiray markuu dhalay ribadiisi nin abwaan abwaan soomaal la yidhaaho waxay markaas xilligaas hore oo kulley mataqaanaa mana- oo xilliga uu soo mar marxadou soo maray waxaa u dambeeyey nimankan ayuu hadda ka hor mataqaanaa haddana ku biiray waa u gabyey riddada waa ka toobakeeyo waa imaaday wuxuu iri waa dhac- waa dulmi aan sameeyey ilaahay aan u toobad keenay dadkiisuu ka mid ahay shacabkiisuu ka mid ahay hadda haddana meeshi markii la iskaga soo baxay waxuu sameeyey hadda marka hadda oo aad mataqaan hadda kule ninkaas waa maadaama hadda uu dhintay oo hadda uu adduunka hadda camalkiisi la laabay waxa hadda uu sameeyo hadda waxaa noogu yaa badnay inuu inta cali jeeta u tagay oo uu soo ushirbaaya meel layidhaha tardo uu leeyahay waxaad la mid tahay haddee mataqaana afartii khulfa roojeen abubakar iyo cumar iyo cali iyo mataqaana cusmaan ayaad lamid tahay inuu mataqaana shirabo gabaya uu uu waxaas ku yidhi hadda ma ogtahay maantay ninka haddaad wax ka doonayso inaad macnaha mabda aad wax uga doonato kale weymayside in mataqaana dadkii ilaa muxsiniinta oon wanaagsanan inaad ku sheegto nin qaa'im oo murtada waa aad u farxun yahay marka haddana ninkaas waxaan ka sababaynaa hadda weliba dayacan aan aan aad uga dareemaynaa ninkaas gowsaa laga qabtaa layidhi. hadda sida aniga wararka igu soo gaaray dibadna xamala la geeyey waxda wax daryeela amba dadnimaa nimankaas kaba uusa ka helin mana he lagu baran nimankaas inay hadda dad daryeelaan maba looga baran marka waxaan leenahay dadka macnaha amba ugabyaaya amba ushirbaaya ee mataqaana maalmo walba daba taagan waa unkaas hadda kulley ninkan waqtigiisaa gala laakiin ninka ragga kulley haddii macnaha goga kaama intaan kaaga gooya walaxa layidhaha jira in macnaha la daryaro ninkoo mataqaana waa lala gubahaye waa la yeelaye in la yidhaha haddana saakay waxaa ka taxsiiya waa maqlaysoona mataqaanaa salaad cali jeelle marka insha allahu tacaala waa kulley ninkaas intuu xowyaha lama dhigi karo marka marka cabdulla annagu kulley mataqaanaa intaan ka naqan waa intaas
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي